bismillahi raxmaan raxiim diyaarad ah foker fifty oo ka baxday muqdisho usii socotay beledweyne xamuul waday ayaa markii ay baxday waxyar maqnayd kadib waxay soo sheegtay in ay cilad ka haysato dhinaca hydrolic inuu ka haysto ayay soo sheegeen taabarkaay la soo hadleen waa loo diyaar garoobay diyaaradii way soo laabatay muddo kadib waxay kasoo degteen ranweyga dhinaca badda jiro ayay kasoo degtay meel nadiif ah aada u wanaagsan nasiib darro markii ay diyaaradii soo degtay ayay diyaaraddu waxay aaday dhinaca badda ayay u jiidatay pilotkii marka waxay ka dhexbaxday ranweygii waxay aaday dhinaca badda derbiga aeroboortka ayay markii dambe ku dhacday diyaaraddaas damage weyn ayaa soo gaaray afar qof ayaa saarnaayo crew ah afartii qof saddex qof waa laga soo saaray iyaga oo dhaawac sida muuqatay aanan weyneyn gaaray hal qof ayaa hadda ku jiro qofkaasi weli wuu hadlayaa wuu la hadlayaa dadka banaanka jooga waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala daqiiqadaha soo socda in qofkaasina laga soo saaro kadibna aan furo airboortka dib loo furo hadduu ilaahay ka raadno waan gartay marka diyaaradda intay kusii jeeday markii hore
diyaaradda beledweyne ayay kusii jeeday xamuul ayay waday waan gartay marka ilaa haatan ma la ogaaday cilada rasmiga ah ee diyaaraddaasi qabsatay
diyaaraddu waxaa cad cilad maadaama ay soo riboorta garaysay pilot soo sheegay inay cilad dhinaca hydroliga ka haysato sidaas unbaa hadda la qiyaasaya laakiin waxaa joogaa qeybta ku shaqada leh accident investigations meesha ayay joogaan hadda ayay ku jiraan shaqada preliminarina si hordhacana waxay noo sheegeen in ciladu ay ahayd hydrolic sidaa awgeed mar haddii hydrolic yahay sterinka iyo breekyadaba aynan sidii la rabay aynan ku shaqeynayna ayay sheegaan waan garta waxaa inoo sheegtay diyaaraddu inay soo ribood garaysay ama ay soo gudbisay cilada haysato dib ayay usoo laabatay eelaboorka markay timid sababta ay sida nadiifka ugu degi weysay oo eelaboorka ay ku ciladooday ma ciladii hore haysatay mase farsamo xumo ka imaatay ee dadka diyaaradda hagaya
may may may dadka diyaaradaha diyaaradda hago waa dadkii labaatan ilaa soddon sano diyaaradaha soo hagaya marka haba yaraatee wax oo ku saabsan dhinacaas ma ah diyaaradda way soo degtay si nabad ah ayay kusoo degtay marka maadaama uu yiri pilotka cilad waxaana haysataa oo technical ah oo sida uu sheegay hydroliga naga haysato hydroliga mar haddii ay ka haysato waa breegyada iyo maxaa la yidhahdaa sterinka intaba sidii saxda ahaa uma shaqeynay sidaa awgeed ranweyga isaga oo bannaan oo weyn ayay ka dhexbaxday oo ka leexatay oo dhinaca badda ay aaday taasna waxaa kutusaysaa inuu controolka ku hayi waayey waan gartay wasiir ugu dambeyn waxaa inoo sheegtay in diyaaradda afar ruux ay saarneed oo saddex lasoo badbaadiyey ruuxan weli meesha ku harsan isagu maa maxay tahay sababta ilaa haatan aan loo soo badbaadin
diyaaradda maadaama ay afka hore kaga dhacday derbi wixii oo dhan ay dib usoo laabteen meel ciriiri ah ayuu qofkaasi ku jiraa marka ilaa ay hadda ma garan karno sida ay xaaladiisa tahay laakiin waa qof oo hadlayo dadka banaanka joogana la hadlayo insha allah kulley mardoona waa laga soo saaraya